kulankan wuxuu ahaa doodoodaan ka saabsan arrimo nabadiyo xalinta khilaafaadka kaalintiyo kalayeen bilaanta ayaa weliba laga gobaday magaalada baydhabo kaasoo dhexeeya bilaanta gobolka baay kulankan doodoodaaga ayaa weliba ku qayb galay bilaan dhalinyara iyo mas-uuliyiin shalduwan oo hoggaanane bilaanta degmada iyo gobolka iyo oona bulshada ku qaybgalyaalka su-aalo ka saabsan nabado weydiiyeen mas-uuliyiinta martada ka hayti dooda ankoreen agaasimaha qaybta jandarka ee wasaaradda bilaanta koonfur galbeed maryan sheekh ibraahim iyo sharaxaad gubiide sidiioo bilaanta kalen kugaada koraan nabada
gabrome eralahay horta xiluun hada la roogo waybuah gabro waybua door fayla qaadahan dhani walba haddii haadalahayd shaqada haddii haadalahayd macnaha siyaasadii haddii runtii wasaaradaha marka la fiiriyo gabro badan wayba wasaarado ka shaqeeyayaan meel walba hay-adaha meerta dhan walba wayba gabro doorsha muuqda sidii oo xiligii oo maylaraayse lamada kuntum iliti camal wasaarado oo markii oo training kolambaa liitarka lahaa isku gama jaray mayrooga hadda gabro weyba meel walbiya ka jaran haddii aad lahayd wasaarada haddii hayada lahayd hay-ada doorka siyaasada gabrona way baaheen iyada meel raaysa oo muuqda kootada waybaa hadii la fiiri dhanka bilaanta way baaheen iidan fayleyd dhanka kale xanukumid ee hubnooga shalduwan ayaa ku qayb galay kulanka yaa ku hadaleensada bilaanta qayban ku qaada koraan nabada iyo xalinta khilaafaadka iyo horumarinta guud ahaan dalka soomaaliyeed waybana tilmaamina in kulamadan oo kaliyo ayeen waxaanoo kaalin muhiime ku qaado kora dhiirgeliyowka bilaanta iyo dhammaantiisa salaame salaamku bacda hooyada guriga roogda mis maama mis gabarta guriga roogda nabada dorweyn kalata hooyada guriga roogda ciyaasheeba nabada ku bilaabas awka dhali oo halgee lankataba maxallii koro nabada meelo ku bilaabadaas ulugiya dhaliyaa meel eray nabada ku bilaabaas ahada meelo dhali marka doorwiyan kaleta kan kaleetana waagii horo hooyooyinka iyo gabrowey yarsa jaray meelo meel eray nabadana ka xaliyo mise odayaalka maha dhexgali jira laakiin casrigan dambe sid meel eray technology languuri awareness badan lahajeedi wacyigelin badan lahajeedi marka hooyooyinka may ka qeyb qaadahayaana meel iraaye arrimaha nabadeed iyo meel iraay meelo oo arrimaha laka xaliya may jartay oo hadda guddiga inkuwiin oo jiray guddi oo major la ero a d r la ero oo haween badan ka xaraysay oo meel iraaye guddi khilaafaadka ah arrimo qaar oo meel iraaye booliska indirneeb ina guddigaas hadeerahayo guddigaas xaliyahaya jirta oo door weyn ku qaadaas door muhiim ayuu ka leeyihin harraabta way kumid ee programka lankasaw n r f oo national reconciliation forumka way kumid ee dabcan way qeyb ku ayin harraabta n r f kaasati oo bilow shay iyo walqorow shay haraab badan qeyb ku haay oonto badan haraab deegaanka markaas luugtii haraab banaanka kukotintiyo badan qeyb ku ayin oo yacni gugundhigan ayin dabcan barnaamijyo way jareen inta badan wara laga xaliyo nabadeynta laga xaliyo laakiin n r f way abaaray dadkii markaas dhibaatooyinka gocdaayeen oo helis fadaayeen la heliisii see dib inkawadan oo laga koran dadkaas kaasna yani inta badan wada shaqayntiis iyo hoolo shay way qeyb lixaad leh ku qaadaayeen haweenka soomaaliyeed oo iyo qeyb ku eyen marka dib inheliisyowka iyo arrimo nabadeynta soomaaliyeed harraabtiye door eed muhiim eedan kaleyn eedan marjiran tan lamaadanta geeka aan ku faa'iidayso beetanti dhalinyarada ama kureyta reer koonfur galbeed iyo qeyb kunagadan dhiirigeliyowka gabro iyo yacni ilaalinta gabro hankiisho inti iyo garab teeganaadan waan iyo dhowran taas way suuragelaas inti deegaan horumaray deegaan qurux badan deegaan qeyb ku qaado soomaalida geyisha kale yacni ratartama korantiyo nagada koran iyada wayba suurageliyaasa gabarta shareedi hadii walbarata yacni maskaferanaada korto wayba baahantaa qof dhiirigeliy qof yacni garabsha suruma intaasna wayla ku helo ku horeha dadka markaas bulshadii ka dhanoola barnaamijkan eed iyada anfaylhaay waa nolol badan laku faa'iiday intii marar badan la qaban doono hub ilaahay rajeeyana fariinteen aan ka damboodana bulshadan aan dara mase haweenka aan andara wale aadka haweenka horta iska tiirsanaadeen haweenka wal ay baroy khaasadan gabdho educate hub nagadan walbadan bulshada ka bedeli karan deegaankana ka bedeli karan waqti isu derisoon kubar qabno tan kale amniga adduunkeega amni shacaabku sisalaasisugu maqanay oo ku kowe min shay gale ay hirreedaasna ilbaasha kan amnishada ay kuwarqob iya kuwarqobto nagi moqon kiroo kimoqon kidareska iya kuwarqobto iyo idaas amnishahan saka sad garayn maamaas mujiifadaas bilaanta soomaaliyeed iyo marweliba waliba door muhiim aya ku qaado kortee horumarinta nabadda dalka